bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii saaka iyo dunida waa subax isniina bisha maartsna waa saddex iyo toban sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka saaka idinkeebaan isuudi haddal jiray magaalada boosaaso qodobada ad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah abaarta soomaaliya o dhan ka jirta oo sii labalixaasatay iyo liidashada dad iyo dunyo meeshii ugu sarraysay gaartay deegaano badan oo puntland ka mid ah xanuuno shubanku ka mid yahay oo ka dilaacay deegaano badan oo puntlandna dadna u dhintay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku baaqay in la xoojiya taakulada gurmad ee dadka loo fidinayo iclaamiyeyna maalin isku soo bax oo allabari ah somalilan oo iyana sheegtay inay gasho weji cusub oo xagga abaarta ah loona tabaabushaysanaya samanta bixinta dadka qodobadaas iyo kuwo kaloo xiise badan oo ay ka mid yihiin xubnihii wargeysada iyo ciyaaraha barnaamijkeena subaxnimada saaka ee dunida ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan anigu cabdi cumar geedi aan ila socodsiinaya barnaamijka saaka wuxuu idinka imaanaya suudiya hadal jira magaalada boosaaso marka horese warkii dunida iyo sheekay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in afar iyo tobanka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ay soo aadan inay isugu soo baxaan masaajida waaweyn iyo barxadaha si loo tukado salaad roobdoona allena loo baryo madaxweynaha soomaaliya ayaa shirkadaha waaweyn iyo dadka alla waxsiiyey ka dalbaday inay dadka walaalahooda ee soomaaliyeed ay gacmaha u furaan oo ay wax ku sadaqaystaan isagoo dhanka kale dowladaha caalamkana ka dalbaday inay gargaar deg dega la soo gaaraan dadka macaluusha iyo weliba cudurrada ugu dhimanaya soomaaliya waa xaqiiqa runtii inayna haystaan abaaro aad iyo aad u xun taasoo keentay sida la sheego aan aragnay in ay keentay macluul keliya maaha cudurro figambiyood maxaan ku yidhaahdaa daa'un iyo wax lamid ah taasoo ay ku lacdeen dad badan saan ognahay boqolkiiba lixdan xoolaheeni waa baaba'een dadku waxay bilaabeen inay qaxaan oo ay dee magaalooyinka yimaadaan oo ay barakacaan ee dad gaaraya lixdan lix milyan dad gaaraya runtii waxaa soo wajahay cuntayari iyo biyola'aan yaa soo wajahay xaaladdu aad iyo aad iyo aad yay runtii u xun tahay macaluul aad u daran baa jirta taliyaha ciidanka kumandoosta puntland korneyl jimcaale jaamac tagar ayaa raaligelin buuxda ka siiyey maamulka puntland iyo shacabkooda ciidankii kumandoosta ahaa ee sameeyey gadoodka ciidan kuwaasi oo qabsaday kontaroolka koonfureed ee magaalada garoowe taliyaha ciidanka kumandoosta ayaa iska fogeeyey inuu door ku lahaa ciidanka godood ka sameeyey waxuuna ku leexiyey inay ahaayeen qaar ka mid ah ciidamada kumaandoosta puntland iyo saraakiishooda
waxa weeye ciidanka kumaandooska ma ahayn waa koox ciidanka kumaandoos ka mid ay ahayd hawshaasna waa la xalliyey intadi badnayd wixii kalena waa la xallinayaa waxaan saacaddan diyaar u nahay shaqo meel kasta oo dalkayaga wax ka soo kordhaan amniga macasbadda difaaca dalka kulli xil baa naga saaran waa ka shaqaynaa sidaan roba shaqayn jireen waa shaqaynaynaa dadweynaha reer puntland dowladda iyo shacabka isimada dhammaantood saxaafadda cid walba waxaan ka raaligelinaynaa khaladka halkaa ka dhacay
waxaa xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagaysaa wariye cabdixamiid karazahi oo ka tirsan shaqaalaha tv-ga iyo nufeertale ee magaalada muqdisho kaasi oo maalintii shalay ka badbaaday isku daydil kadib markii gaarihii uu watay qarax lagula eegtay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho qaar ka mid a shaqaalaha dekeda berbera ayaa maalintii shalay sameeyey shaqo joojin iyo mudaharaad ay kaga cabanayaan shirkadda la yidhaahdo b t wall ee la wareegtay dekedaasi kowdii bisha maarso guddoomiyaha gobolka saaxil oo ay ka tirsantahay berbero ayaa b b c da u sheegay in shaqaalahan ay ka cabanayaan mushaarka shirkadaasi isagoona intaa ku daray inay hadda xaaladda dejiyeen oo ay caadi tahay isku dhacyo ayaa ciidamada booliiska ka hortaga ee rabshadaha ee dalka netherland iyo dadka dibabaxyada dhigayay waxauu ku dhex maray magaalada rotterdam xilli murunka siyaasadeed ee u dhexeeya turkiga iyo netherland uu sii xumaanayo netherland ayaa masaafurisay wasiirka arrimaha qoyska ee turkiga ee lagu magacaabo fatima bituzaya kayac booliiska ayaa xoog ku kala eriyey qiyaastii kun qof oo isugu soo baxay bannaanka hore ee qusuriyadda turkiga uu leeyahay ee magaaladaasi warkii koobnaa ee barnaamijka saaka iyo dunida dhegaystayaal intaas yuu ku dhan yahay haatanna dib aad idinku celiyo barnaamijka saaka iyo dunida iyo cabdifataax cumar geedi
warkaa dunida wariga sheekaya warkaa dunida weriya sheekaya ayna kusoo jeedinay suudi hadal jira magaalada garowe haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saakee dunida aan ku bilaabayna sia qodobadaba ku dhegaysanayseen xaalka abaareed iyo midka biyola'aaneed ee ka taagan soomaaliya oo dhan ayaa haatan maraya meeshii ugu sarraysay ee xagga liidashada dad iyo dunyaba kadib markii abaartu ay noqotay mid daba dheeraatay abaartan oo ah mid saamaysay mintuulo degmo iyo gobolba godonka soomaalida oo dhan ayaa meelaha qaar mar horeba waxaa bilaabatay dhimashada dadka kadib markii nafaqa la'aan iyo xanuunna ay ka dilaaceen puntland oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee roonaanshaha abaarta iyo biyola'aanta loo tirinayay ayaa haatan la tilmaamaya deegaano badani inay galeen xaalado adag xanuunano meelaha qaar dadka iyo dunyadaba ay ku habsadeen waxaana jira dad uu dhintay xanuunadaasi nafaqadarrada soo dugaashaday haddaba xaaladihii ugu dambeeyey abaarta ka jirta puntland iyo liidashada dadka iyo dunyada iyo deeqaha beesha caalamka laga helayba waxaanu ka waraysanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga puntland cabdulaahi xaashi qoob dero haatana haykaloo waraysi ayaa marka hore waxa uu weydiiyey wixii ugu dambeeyey ee xaalka abaarta iyo biyola'aanta ka taagan puntland
xaaladda abaarada puntland ka jirta sagaalkeeda gobol ama afartan iyo afarkeeda degmo iyo tuulooyinka hoos yimaada waktigan xaadirka ah waxay noqdeen dhul simana bay noqdeen howluhu hadeer waa dabalul wax yar baa kasii harsan dadka waxa weeyaan xaaladoodu aad bay u adag tahay oo aad iyo aad u fara badan baa kasoo kala xarooray xoolahoodii kasoo dhaqaaqay oo kasoo dhexbaxay oo soo buuxiyey tuulooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada intaba dowladda puntland marka kulley dhawaaqeeda ama shacabkeeda ha ahaato ama hay-adaha puntland taageera ha ahaato aada iyo aad bay ula dagaalgelaysay oo maaragtay haddaan marka aan kusoo noqon su-aashaadii deeqaha naga soo gaaray beesha caalamka ama hay-adaha samafalka ama ha ahaadeen international ngos ama ha ahaadeen u n x way fara way badan yihiin oo ama biyo ha ahaato ama daawo ha ahaato ama ha ahaato ilaahay buu qadarayo cunto qeybo kamida waxbaan wax badan baa naga soo gaaranay anaga ma noqonayna dadaan bini aadamka wax soo gaarsiiyey aan ushe aan umahad celinayna waan umahad celinayna biyo badan baa naga soo gaaray waayahay wasiir puntland tan iyo sanadkii hore qayladhaan ayay kasoo saartay abaaraha ka jira deegaanada puntland beesha caalamka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha ilaa iyo hadda markaa baaqdii ama qayladhaantii aad dirteen cid kasoo jawaabtay oo noo carabaabi karta miyaa jirta ha way jiraan nin hay-ado fara badan ayaa jira sida hay-adda unicef hay-adda u n h c r hay-adda u n d p hay-adda safe children hay-adda ilahda qadaraya hay-ado badan oo noocaas ah ayaa jira oo ka jawaabay oo biyo hay-adda i c r c baa kamid a oo maaragtay hay-adahaas oo hay-ada w f d baa kamid a iyadana hay-adaha badan oo a hadda aan soo tira koobi karin ayaa kamid a kuwa gurmadka wax ka qeyb qaadanayay laakiin haddee waxaad ogaateen gurmadku markuu aag hal aag yahay waxbaa la qaban karaa laakiin ummad dhan oo eef zad tuulo iyo degmo iyo baaci ay sima noqdeen hadeed waxa weeyaan waxa hadda la qafaaba ilka xarkeed ma dhama laakiin naga umada celinaynaa wax kasta oo wax noo keenay waxaan leenahay wixiina naguma fila noo soo dadaalaan leenahay weli
waayahay marka maxaa lagu sababeyn karaa marka hadda rajada hadda la qabo gurmadka la helayo sida aad sheegtay hay-adaha ka yimid idin soo gaaray maxay tahay marka rajada la qabo iyadoo aan ognahay in abaarta marba marka dambe ay kasii dareyso xaaladuna ay gaartay dunyada iska daaya dadka ay ku daba jiraan inay dhamaadaan oo ay dhintaan cuduraduna ay u dheer tahay
de xasan haykadow rajada la qabo horta laa taqnadu min raxmatillaahi weeyaano ilahay naxariistiisa ka quusan mayno oo ilahay naxariistiisaan hadda macnaha rajeynayna inuu ilaahay noo bilaabo naxariista allana weli waa dahyadaasaan qaadanayna waxa weeyaan waa waa naxariista rabbi laakiin iskukashiga bini aadamka ilahay waxa awoodaha awoodda u siiyey wax badan oo rajo adan qabnaa hayado badan baa wax noo sheegay inuu wax soo wadaanin shacabka shacabka puntland ba wax badan rajaa laga rabaa inay bixiyaan haddeeba meel walba ordaya oo gurmanaya oo biyihii dhaaminaya cuntada bixinaya jaaliyadooda dibadda ayaan wax badan ka sugaynaa maamulka wax badan laga sugayaa marka rajadayadu way fiican tahay laakiin misana waxaan leenahay ummadda waa ummad qoys kasta oo baadiye jooga oo puntland degan maanta ama east africa oo dadka af soomaaliya ka hadlaba waxa weeye reer intuu xoolihii dib ugu noqdo puntland degan oo neef ku qasho heli kara ma jiro neef caana ka maala ma jiro neef oo suuq geystana ma heli karo marka ummad inuu puntland afar soo kala qaaday hadda ilaahay unbaa kaafin kare ah bini aadamku waxay ka qaban karaan bada tabarta bini aadamku maba dhamaba waaya ugu dambeyntii marka saan la socono dhawaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland engineer camey waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku wareejisay lacag dhan boqol iyo konton kun oo dollar lacagtaasi dhawaan magaalada boosaaso waxaa lagaga shaaciyay in lix gaari oo lagu gurmanayo dadka abaarta ay saamaysay biyadhaha loogu sameynayo wasaaradda howlaha guudna ay ku wareejisay hay-adda baasaweyn marka gurmadkaasi biyadhaan lagu dhawaaqay la sheegay in kun iyo laba boqol oo booyadood la gaarsiinayo meelaha abaarta ee ka jirto goorma ayaa lagu tallaabsanayaa halkeese arrintaas ku dambeysay
xasan waa mahadsan tahay waa run lix booyadood oo walacda booyadood tayala ah oo kuwa kontaqaadiyo ay yihiin ay ku jiraan ayaa dawladda lacagta federaalka kasoo gaarsiisay ka timid ee ku iibisay waa la soo bandhigay waxaana lagu wareejiyey hay-adda baasaweyn oo biyaha puntland uqaabilsan kun iyo laba boqol biyuhu maaha la dahfuraya laba iyo toban kun oo booyadeed ayay ahaayeen kuwii la dahfuraya shalayto biyahaasna maaragtay waa la qaybinayaa booyadahana shacabki loo shacabka loo iibiyey baa loogu biyo dhaaminayaa haddana qorsheyntoodii baa socota oo hay-addaanu ka sugaynaa inay yidhaahdaanin aagaay aagaasaan ku kala aadinay laakiin waxaas o dhan walaal wax wax qaban kara maantay ma jirto sababtoo ah reer xoolihii aroori kara ma jiro gaadiday ku biya dhaansadaan reer le maanta ma jiro waxa waxgeeyaaba waa baabuur dushi dee baabuur dushi boqol kun oo qoys ama laba boqol oo kun wax ka badan oo qoysha baadiye degan oo dhulka intaa la-eg degan oo misana biyihii ay kala fog yihiin oo misana dalku aada u kala fog yahay misana waxa weeyaan ilaahay unbaa dadkan kaafin kara ilahay baan ubaran fafiri ilallahi baan lena ilahay xaggiisa ha loo cararo laakiin waa dadaalku waa lagu jira habeeni maalina waxa wey waa la shaqeynaya waxaan shacabka puntland meel kasta ay joogaaneen ka codsanaynaa in ay gurmadka abaaraha ay ka ka hawlgalaan qofku waxa weya markaan oo kaleeto caamal rabaadkaba layaraa soo maray caalam islam xataa waxaa la joojiyey waagaas in dadka tugada gacmaha la jiro marka haatan waxa weeye xaalad adag baa la jiray shacabka puntland waxaan ka codsanaynaa in ay dal iyo dawladda u istaagaan waxaa kaloo aanu ku wargelinayaa dowladaha hoose iyo wasaaradda xaamada xoolaha iyo dadka ka shaqeysa hilibka xoolaha inaysan dadka u qalin xoolaha fadhiistay baankii xero dhex fadhiistay gaari lagu soo qaaday oo suuqyada la keenaayo oo dadkii baabi'iyey oo waxa weeyaan dadkii ku riday cawlbuktada ku riday xoolahaas waxa weye shareeca islaamana kuma banaana xoola sumaya xoola tabcaana hilib macnaha aan nadiif ahayn oo caafimaad ahayn oo aan aan maaragta macayn in dadki loo qabo sharciyana kuma banaana oo waxa weeyaan nabigu wuxuu yii kulu mina dayibaati macnaha waxa wanaagsan cunaa ilahay nabi maxamed sal sala allahu alayh wasalam marka dowladaha hoose degmooyinka waxaa la amraya xoolaha suqada lagu keen la keenayo in ay ka shako hayaan wasaaradda xanaanada xoolaha sidaas oo kaleeto inay iyadana ay uga digto xoolahaas inay yihiin xoolo shidin kasoo daashay takari kasoo daashay neefku caato wax ma intuu intuu macaan ka dhamaaday dhulka ka dhamaaday meel dhex fadhiistay gaari baa lagu soo qaaday halkaas dadkii baa loo qalay dadkii waxaa marka tuulo kasta iyo meel kasta shun waxaa ku riday xoolahaas tabcaanka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee horumarinta reer miyiga puntland cabdulaahi xaashi qoobdeer ayuu kaasi hab wuxuu u warramayay xasan aykan dhinaca kaleto deegaano kala duwan oo puntland ayaa laga soo sheegaya xanuuno baahsan oo dadka iyo dunyadaba ku habsaday iyadoo ay jiraan dad u dhintay xanuunadaasi oo shuban biyoodku ka mid yahay meelaha ugu daran ee haatan dadka badan u jiifaan isbitaallada xanuunadaasi waxaa ka mid a gobollada bari gardafuw iyo nugaal sida ay noo xaqiijiyeen madax maamulka oo meelo kala duwan aanu kala xidhiiray wasaaradda caafimaadka puntland ayaa ku howlanayd muddooyinkii ugu dambeeyey fulinta adeegyo caafimaad oo lagula tacaalayo dadka ay soo riteen xanuunadaasi nafaqadarrada soo dugaashada ee shubanku ugu horeeyo haddaba si aannu wax uga ogaano xanuunadaasi dadka haleelay iyo doorka wasaaradda caafimaadka ee puntland waxaanu la xiriiray cabdirasaaq abshir xirsi oo agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ah ee wasaaradda caafimaadka ee puntland xasanay kaloo waraystay ayaa marka hore waxa uu weydiiyey xanuunadaasi shubanku uu ka mid yahay ee dadka haleelay iyo xogta wasaarad ahaan ay ka hayaan
bismillahi raxmaan raxiim walaala waa mahadsan tahay xanuunka shin shunbiyoodka ah runtii dhul badan baa hadda uu laga soo sheeg sheegayaa waxaa ugu badnaa kii laga soo sheegay garowe oo ka dhacay garowe ka dhacay aan tugna anagu ka dhacay oo xarumo xood xootiya medadka iyo i d dska la yidhaahdo ka dhacay oo runtii dad badan oo ilaa dhowr taba qof ay ku dhimatay markii aanu hawshaas ay dhacdayna kadib dadaal fara badan oo la sudiyey iyo wacyigelin fara badan oo la sudiyey iyo ceelashii biyaha iyo bacdaha biyaha kushuban jireen oo jirgaanada ahaa iyo la nadiifiyey hadda way soo yaraadeen ima shag dambana ma jirto sidaas si laeg baa meel meelma mar wax laga soo sheegaa shubankaas deegaanada puntland meelo badan kamida waxaa laga soo sheegaa shuban inuu ka jiro laakiin hadda shuban aada fara badan oo xoog badan oo laleeyahay dad badan baa udhintay sida hadda koonfurta laga sheego kale ma jiro oo laleeyahay boqol iyo xoogaa baa dhimatay abay dhabaagaarkeeda iyo annaga dhinacaas maana gaarin dukeen lagama gaarin laakiin case case oo shuban waa ka jiraa meelaha qaarkood bakara waaya marka kiiskan waa noocee shumanbiyoodka ee dadka abaarta saameynta ay ku yeelatay ee ku dhacaya shumanbiyood noocee wallahi walaale waa la qaaday waa laga qaaday taski baa laga qaaday adowdhacaana laga qaaday ma noqonin anaga koleero ma anu arag ma anu arag laakin waa shumanbiyood caadiyo ku imaan kara nafaqa ku imaan kara waxaa loola jira isheeg wasak meel biyo ama nadaaf nadiif ahayn iyo siyaabahaas ku imaan kara nadaafad xumo ku imaan kare koleere anagu lama hayno la kafamgareeyo la xaqiijiyey inuu yahay ma aanu hayno laakiin nadaafad xumada badanaa waxaa keenaya nafaqadarada faraha badan oo dhacday iyo biyaha la cabayo faraha badan oo maarata biya biyaha la cabayo oo aada u xumaaday oo dadku ay maarata isticmaalaan oo dhulka qaadka biyihiisa ay dhamaadeen ay maarata biyo wasaq la cabayo oo kale waxaa jira dadkan hadda i d b waa ka sheekeeyen oo kale jirikaano saddex ilaa afar nooc oo biyo abaanu ka hel isticmaali jireen waxay isticmaalka biyaha tuubooyinka oo shirkada biyaha waxay isticmaalka biyaha warshaduhu soo saaraan oo biyaha macaana iyo biyo kaleo ceel gaagaaban laga soo laga soo laga soo dhaarsado oo lagu shubo jirkaano kuwii jirkaanada lagu shubayo baa laga helay jermiska keenaya shubanka keenaya laga helay laakiin biyahi kale oo oo maarata ama warshada ahaa biyii beeb beeb beebska ahayo aa ku jira nadiifka ay noqdeen lagama heli jirin miskaas marka badanaaba shubanadaas waxaan u hiireynaa xagga nadaafadda inay ka yimaadeen ama biyaha ha ahaadeen ama deegaanka marka ay ku nool yihiin isticmaalayaan oo nadaafadiisu xun tahay ha ahaadeen de dhulkaas ayaan u hiireynaa inuu shubankaas yahay shubankaas waa shuban biyooda koleero shubana oo oo oo maaragtay jafkii la qaaday mawsa sheegin ma karo waaya agaasima marka meelaha ugu daran ee xaaladan shuban biyoodka ee soo haleeshay ee dadkan reer guraaga ah waa halkee ilaa iyo ogaalkiina waa la waa waa la sheeg meelo badan baa laga soo sheegsheeya qof iyo labo iyo qof iyo labo iyo wax lamida laakiin dad fara badan oo meel degan oo sida xarumaha i d d ska oo kale ah oo qaxootiga dadkaas oo kale ah oo oo saas oo kale aada u saameeyey waxaa jira hadda waa la waa la soo hadlaayo magaalooyinka qaarkood tuulooyinka weliba alla qof iyo laba iyo saddex iyo waxay kaas sunan ku dhahay laakiin dhimasho lasoo sheegay ilaa hadeer oo fara badan oo aanu dhahno halkaas waxaa ka jira shoon aad u aan u daalaayay ma jiro waxaa kaloo aan kugu dari lahaa walaalle dhammaan inta badan gobolada puntland diiman caafimaad baa ku jira oo hawl hawlahaas aan hadda aan kuu sheegayo iyo wixii kaloo soo kordha cudurada la tacaala oo ka shaqeeya ha u badnaadeen aagii la isugu tegay oo dadka faraha badan isugu tegeen oo bushudan iyo badarbayla iyo xaafuun inta udhexaysa ha u badnaadeen laakiin dhammaan dhulka inta isa badan way waxaa ka shaqeeyeen diiman caafimaad oo oo amarka siyaasa lagu talagalay waxaa kaloo jira kuwo kaloo hadda aan gacanta ku hayno waan asbuucan ama asbuuca dambe la dari doono oo heedaha lala shaqeeyay wasaad iskaashanaya ay ukala dari doonaan deegaano fara badan oo puntland kamid ah dhinac walbana waa u dirnay waa u dirnaa mataran waayahay ugu dambeyntii markay ka wasaarad ahaan idinka doorkiina caafimaad ee daryeel ee dadkaasi iyo ilaa iyo hadda waxqabadkiina intuu la eg yahay
anigu waxaan qabaa inaanu dadaalnay oo wax badan qabanay oo aan isleeyahay runtii intii awoodyada ahaa oo awood ugu sarraysa ahaa waanu ka jawaabnay waanu ku dhex jirnaa welina waa wadnaa hadda inta ku jira tiimamka ku jira hadda shaqadaa gacanta ku haya afartameeye tiim waa gaarayaan haddana intii in la egnaa inay kasho marlabaad loo diyaar yahay oo asbuucan iyo asbuuca kuxigaba ay ay ay hawlgeli doonaan marka waxaan filayaa qayb weyn baan runtii ka qaadanay ilaahay baa mada awoodda iskale iyo maarata laakiin runtii anagu waan dadaalnay iyo xoogaana saarnay waxaan u mahadnaqaynaa heedaha nala shaqeeya oo runtii qayb weyn ka qaatay oo sida unicef iyo w h o state children iyo world christian iyo bisha cas iyo dartimers kale oo local employeesa oo ayaguna qayb ka qaata qaybaha caafimaadka kulli waxa waa loo hawlgalay waana laga shaqeeyay deegaan kasta oo maan degmaa oo degma oo reer puntland haddaad weysatid waliinta jooga way ku sheegayaan in deegaanka caafimaadka ay shaqaynayaan oo ay joogaan deegaan kastaba laga soo lagaa sheegay haddaad warma karo agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka ee puntland cabdisaaq abshir xise ayuu kaasiixa barnaamijku asaaka dunida dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan muujadaha fm dalshir iyo internetka aad naga dhegaysan kartaan radio dalshir com barnaamijku saaka waxau idinka imaanaya suudiya daljir ee magaalada boosaaso madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ka deeriyey xaalka saameyneed ee abaarta baahsan ay ku yeelatay dadka soomaaliyeed oo dhan kadib markii muddo dheer oo sanada ah roobyari ay ka jirtay soomaaliya oo idil madaxweyne farmaajo ayaa ku baaqay in la xoojiyo gurmadka iyo isku gargaaridda dadka soomaaliyeed si loo samata bixiyo dhowr milyan oo soomaali ah oo abaartan la ildaran madaxweyne farmaajo waxaa dhinaca kaleeta u cileemayay isku soo bax alla tuuqa oo rabbi looga baryayo raxmaddiisa kaasoo qabsoomi doona talaadada toddobaadkan aynu ku jirno madaxweyne farmaajo ayaa hadalkan jeediyey kadib markii uu madaxtooyada kulan kula qaatay guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran waxaana hadalkiisu ah waa xaqiiqa runtii inayna haystaan abaaro aada iyo aada u xun taasoo keentay sida la sheego oon aan aragnay in ay keentay macluul keliya ma aha cudurro shubanbiyood maxaan ku yidhaahdaa daacuun iyo wax la mid ah kuwaasoo ay ku lacdeen dad badan sidaan ognahay boqolkiiba lixdan xoolaheenni waa baaba'een dadkii waxay bilaabeen inay qaxaan oo ay dee magaalooyinka yimaadaan oo ay barakacaan ee dad gaaraya lixdan lix milyan dad gaaraya runtii waxaa soo wajahay cuntayari iyo biyo la-aan yaa soo wajahay xaaladdu aada iyo aada iyo aada yay runtii u xun tahay macaluul aada u daran baa jirta waxaan rabaa horta inaan bogaadiyo dadkii horey hawshaan usoo qabtay oo ahaa gurmadka abaaraha uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre isagoo kaashanaya culummada runtii hawl fiican ayay qabteen oo runtii wacyigelin ballaaran ayay sameeyeen waxaan rabaa inaan baaq ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo shacabka somaliyed aan usoo jeediyo in aan allabari iyo roobdoon aan usoo baxno oo aan ilaahay barino maalinta talaadada ah ee bisha afar iyo tobanka maarso kadibna aan cafis ilaahay weydiisanno quluubteenna isu furno soomaaliya iscafiso gacmahana isqabsato maalintaasna aan ugu yeerno maalinta alabariga aan ugu yeerno waxaan rabaa inaan ka codsado shirkadaha waaweyne ganacsatada ah iyo dadka ilaahay waxsiiyey in dadka waalahooda soomaaliyeed ay gacmaha u furaan oo jeebka ay u furaan oo ay ka ku sadaqaystaan si dhibaatooyinkan ilaahay uu ummaddeenna dee aan arag aragno sidii ay tahay inay gacan ka siiyaan waxaan rabaa inaan dowladaha aan saaxiib ka nahay caalamka ah iyagu naftigoodu sida ay sheegeenba oo hadda ay ke- ay sheegeen inay lacag badan aruuriyeen inay laba jibbaaraan kaalmadooda iyo macaawinadoodana inay laba jibbaaraan si ummaddaas dhibaataysan gargaar bini aadnimo ah si deg dega loogu geeyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaasi hab haddaba sidaan idiin sheegay madaxweynuhu hadalkan waxa uu jeediyey kadib markii uu warbixinno ka dhageystay guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran kuwaasi oo madaxweynuhu kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada soomaaliya guddigaasi waxaa ka mid ah sheekh nuur baaruud gurxan waxaana isna uu ka hadlay xaalka liidasho ee dadka iyo dunyada abaaruhu ay saameeyeen iyo kulankii madaxweynaha ay la yeesheen wixii ka soo baxay
waddankeenu eh, soddon sano wax ku dhow ayay mashaakil ka yuu mashaakil ka socday mashaakilkaasoo marna abaare ayna dhibayaan ummaddeennii ay baabin sidii tii labada kun iyo kow iyo toban oo saddex boqol oo kun ku dhowaad oo soomaali ah galaafatay iyo tan hadda maanta joogta oo waddanka eh, siddeed iyo tobankii gobol gobolkayu maanta uuna jirin iyo iyo dhulka afka soomaaliga lagaga hadlayo abaartaasoo runtii xanuun badan wadata gaajo iyo oon iyo cudur wadata xoolahina hantideenniiba ahaa xoolihii tage dadkiina macaluushii baa bilaabatay waxaa cudurkan shababiyoodka ama daacuunka xataa inuu yahay la garan la'yahay oo dad badan markuu qabtayba horey ay ka dhinteen dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegay oo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay sagaal kun shan boqol iyo soddon qof shumbiyoodkaas inuu ku dhacay wax dhintay iyo wax noolba waxaa la soo sheegayaa dad gaajo u dhintay dhimashadu saacad walba waa la sheegay camalkan aan ku noolnahay barakacayaal badan baa jooga dhimashaa ka bilowday soddon iyo siddeed degmo ayuu shumanbiyoodku taabtay musiibada intaa la eg hal su-aal unbaa u baahan in la isweydiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala barwaaqa iyo roob inooma waayo wax badan buu ina siiyey abaarahan soo noqnoqon maxay yihiin abaarahan soo noqnoqon waxaa weeye waa dembi aan gallay dembi aan gallay weeye ilaahay baa la caasiyey khayaanadii baa badatay beentii baa batay musuq maasuqii baa batay biliiqadii baa badatay had had waktigan aan hadlayo waxaa la kala haystaa guryo iyo beero marka waxaasi intay jirto ilaahay karbaashkiisa wuu ina dul saarnaanayaa marka waxaa la rabaa ilaahay in loo toobad keeno ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir yacni waxa idinku dhacay oo dhibaato ah waa wax idinku aada kasbateen weliba ilaahay wax badan buu cafiyaa hadduu inoo wada qaban lahaa maba aynaan noolaanin siduu ilaahay aayad kale ugu yidhi walow yu'aakidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba ilaahay dadku waxay sameeyeen hadduu u wada qabanayo dhulka dusheeda wax noolo aho dhaqaaqaba lagama arkeen marka waxaa weeye ilaahay waa qafuururaxiim waxaa la rabaa ilaahay inaan isu dhiibno iscafino toobadkeenno dhibaatadii waa inaad daba socotaa dembigeenna mar waxaa la inooga soo dhigi shabaab shabaabkan aad arkaysaan wax kale maha waa dembigeennii dembigeenni unbaa qoryo laynoogu dhiibay oo dad maskaxdoodu khariban tahay oo magac diin sheegan waa dembigeennii wax kale ma aha marka toobadkeen rasmi ah oo qalbi ah midnimo qalbiga walaalnimo qalbi ah aan la nimaadno intaasaa rab inaan kaga baxo sheekh nuur baaruud gurxan ayuu kaasi hab waa tahay somalilanna waxa ay sheegtay in haatan ay gashay weji cusub oo lagu gurmadayo dadka iyo dunyada la tabaaraysan abaarta iyadoo sheegtay somalilan xaaladda abaareed inay tahay mid culus ku dhawaaqidan wejigan cusub ee gurmadka abaaraha ee somalilan ayaa timid kadib markii madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo uu kulan la qaatay guddiga gurmadka abaaraha ee somalilan kulankaasi oo ka dhacay madaxtooyada somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo ah wasiirka diinta iyo aqaafta somalilan xubinna ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee somalilan ayaa waxa uu sheegay wejigan cusub ee gurmadka abaaraha ee somalilan ay gashay iyo la kulankoodii madaxweynaha wax diiradda lagu saaray waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee aad iyo dadaalka badan ee dadweynaha reer somalilan iyo dadka muslimiinta ah eena taageeraaba ay uga gurmadeen hawsha abaarta ee lixda biloodina haysay runtii sidaa sheekh xasan sheegay maanta kulan ballaadhan baa madaxtooyada qatarka madaxweyne ka dhacay isagoo madaxweynuhu hogaaminaya warbixin ayaa la isku weydaarsaday halkaas howlqabadkii iyo sida maanta ay wuxuu soconayaan iyo baahiyaha jira iyo runtii dadaalka loo baahan yahay in la dardargeliyo ayaa la iska xog waraystay madaxweynena markaa wuxuu yacni maaragtay go'aamiyey oo uu wasiiradii iyo guddidii taakuleynta abaarta uu maxaanku dhahdaayey ku amray mar labaad in ugana mahad celiyey dadaalkiis dadaalayaan uga mahad celiyey waxaanu iyo maaragta faray in labadaa bulood allah kama dhigeen dadaalka lasii labalaabo xukuumad ahaana aad iyo aad loo dadaalo oo runtii baahida ballaarhan ee maanta jirta hadday tahay baadka hadday tahay biyaha hadday tahay cuntada ee dhammaan dadkeena iyo xoolaheen u baahan yihiin lagu dadaalo runtii go'aamadaas la qaatay waa go'aamo wax ku oola oo runtii wax weyn ka bedeli doona insha allahu tacala xaaladda ilaahayna subxaana wa tacaala inoo fududayn doonta inta hadhay marka laysku dubnaado ee layskaashado ee gacmaha laysqabsado warbixinta maanta lakala qaatay runtii waxay xaqiijisay oo meesha ka caddaaday in ugu yaraan dadka aan ka yareen laba milyan oo qof inay maanta gaadhsiisan tahay baahida abaarta iyo baahida biyaha iyo baadla-aantuba intaana dadaalka la dadaalayo runtii cid walba ka mahadnaqday hadday tahay hay-adaha caalamiga ah ee nala shaqeeya hadday tahay dadweynaha runtii ishooda caafimaadka qabto ee qalbiga wanaagsan dhammaantood waxay qirayaan in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo guddi ahaanba la dadaalay oo dadkaa runtii loo geystay waxtar badan loo geystay maantana geeridaas runtii aan aada u kooban ee runtii aan dhaafsiisnayn dadka runtii amba hadda ha noqoto maxaan ku dhadaa nafaqadarrada iyo jileeca ay keentay abaartu u dhintay ee maanta aan la soo helaynin qof maxaan ku dhahdaayey amba ay yar tahay oo ay kooban tahay dadka runtii biyala-aan iyo cuntala-aan iyo gaajoba u dhintay ay yar tahay waxaa ilaahay subxana wataala uga mahadnaqaya aan uga mahadnaqaynaa inaynu maxaan ku dhahdaay ilaahayna waafajiyey isku xidhnaantaas iyo wanaaggaas waxaase fariinta faraya waxa weeye walaalayaal dadweynow ha loo soo jeesto dadkiinnii sida wanaagsan ee isu caawinaysanna kusii dadaala ta dhexe een guud ahaan naga udhexaysana ha loo dadaalo waxaan miidiyaha ka codsanaya mar labaad in runtii ay la socdaan xaaladda wanaagsan dadkoodana ay ku baraarujiyaan maanta maalintii la odhan jiray maxaan ku dhahdaye amba la odhan jiray waxaa dee maaratay muxuu haayey dadka qaar baa baydhay miidiyaha maanta naga baydhin oo miidiyuhu runtii isha ha saaro dadaalka la dadaalayo iyo isku dubnaanta iyo waxtarka si maarata dadku ay kalsooni isugu helaan kalsooni isugu helaan waxa baxaya la keenayo dadka waa wada gaadhaysaa maanta xaaladdan way ka duwanaan lahayd haddaan lais caawinaynin haddaanay gaadhaynin wixii taakule la helay ee laga soo ururiyey ummaddeennu haddaan dadka gaadhaynin maanta halkaa maynu marnayn oo ay ka liidan lahayn ama geeri fara badan baa maqli lahaydeen sida dee maaragtay dalalka jaarka aynu ka maqlayno maanta geerida xaddhaafka ay ku dhacaysa ilahayna uga baryayno in ilaahay subxana wa tacala iyagana ka dulqaado inaka ilaahay naga badbaadiyo ugu dambayntii runtii waxaan leeyahay shacbi weynaha reer somalilan aad iyo aad baa ugu mahadsantihin dadaalkiina laakiin maanta ayaa loo baahaysa laba laabtaan waxaan maraynaa runtii kaliishii iyo xilligii la odhan jiray maxaan ku dhahday waa waranweer ee runtii xooluhu ay bixi jireen ee waxa hadhay ay dhammaan jireen ee dadku jilci jireen baanu joognaa inakoo ilaahay ku kalsoon subxana wa tacaala haddana dadaalka dhexdeenna inaynu xoojinno oo isu dul qaadanno oo aynu maaragtay qof waliba runtii dhallinyaro ahaan iyo shacbi ahaanba runtii dhallinyaro fara badan oo dadaalaysay baa jirtay maantana waxaan odhan lahaa miidiyaha iyo runtii social media waxay ku sheegaan ama maxaan ku dhaha afkala lagu yaqaan social media facebook iyo twitter iyo waxay leedahay in runtii laga dadaalo dad fara badan runtii dadka taakuleynaya dadaalaya ama warbixinaha ka bixinaya dabagelaya oo runtii ka hor imanaya oo maxaan ku dhahda dacaayideynaya ayaa iska buuxa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa t v-ga i t v runtii raago oomar sida qiimaha badan warbixinta ballaadhan ka bixiyey iyo dareenka ka soo noqday dadka qaarkood ee runtii aan la jeclayn ummadda reer somalilan wanaagga la jeclayn in maantaan loo dadaalo oo runtii dadku ay difaacaan dadka xaqa sheegaya ee runtii u dadaalaya somalilan inay difaaco oo runtii maxaan ku lagu dadaalo sidii loo taageeri lahaa mar haddii dee lagu haystaba maxaan ku dhahda maxaa isu sheegteen maxaa abaartii nagu caddayseen inkastoo mar kastana ka horreyno dadka xagga martaakuleynta iyo wanaajinta iyo xaqa jacaylkiisa wasiirka diinta iyo waqaafta somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed ayuu kaasi ha barnaamijku wasaaka dunida dhegeystayaal wuxuu idinka imaanaya suudiya dal jiray magaalada boosaaso anigoo cabdi cumar geediya ayaa idin soo jeedinay haatan xubintii wargeysyada waxay qoreen wariye xuseen cabdi jimcaale madar ayaa inoo diyaarshay inuuna soo jeedin
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska sunday times wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay ra'iisul wasaaraha waddanka turkiga oo sheegay in ay si adag uga aargudan doonaan dowladda holland xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosan dowladaha turkiga iyo holand ayaa marba marka ka dambaysa waxa ay isku sii shareeraysaa cirka waxaana hadda soo baxay arrintan cusub ee ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi turkiga benaali yeldarim oo ku hanjabay aargudasho adag in uu ka aargudanayo dalkaasi holand ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ay uga aargudan doonaan dowladda holand bahdilaadda ay ku samaysay si aysan weligood ka soo waaqsan oo ay ka shallayn doonaan sida wargeyska uu qoray waxaana uu sheegay in aargudashadu aysan la mid noqon doonin middii ay dowladda hooland kula kacday diblomaasiyiinta waddankaasi turkiga dhowaan ayay ahayd markii dowladda netherlan ay go'aan ka qaadatay in uu ka qayb galo isa soo bax siyaasadeed oo ka dhici lahaa magaalada rotterdam wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga kaas oo gebi ahaanba loo diiday in uu soo galo dalka hooland intaa kadib ayaa iyana waxaa waddanka hooland laga saaray sida wargeyska uu qoray wasiiradda arrimaha qoyska ee waddanka turkiga taas oo safar dhulka ah kaga soo gashay dalka hooland dhanka dalka jarmalka waxaana booliska oo ka war helay ay dib ugu celiyeen dalka jarmalka markanna waa wargeyska washington boste ee ka soo baxa waddankaasi maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay madaxweynaha waddanka maraykanka oo shaqadii ka eriyey qareen dawladeed kadib markii uu la shaqayn waayey ninka lagu magacaabo briid barara oo ahaa qareenkii dawladda ee manhattan ayaa shaqadii laga eriyey kadib markii uu diiday in uu is-casilo xilkana uu banneeyo maamulka donald trump ayaa ninka lagu magacaabo briid barara iyo shan iyo afartan kale oo qareenno dawladeed ah ku wargeliyey in ay banneeyaan jagooyinka ay hadda ku shaqeeyaan qareenkan la eryey ayaa dareenkiisa shaqada laga eryey waxa uu ku muujiyey bartiisa twitterka isagoo shacbaweynaha waddanka maraykanka u sheegay una caddeeyey in shaqada laga eryey oo uusan isaga iskii uga tegin sidoo kale qareenkan ayaa waxa uu sheegay in ay arrintani daba socoto shaqaalo badan oo uu sheegay in farta lagu fiiqay oo shaqada laga eryi doono madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray ciddii diidda in ay la shaqayso ama ka hor timaadda go'aannada uu soo saaro in uu shaqada ka eryi doono xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
xubinta wargeysyada waxay qoreen waxaa inoo diyaariyey inuuna soo jeedin weriye xuseen cabdi jimcaale madar haatan xubintii ciyaaraha iyo cabdiraan yamin
hal kulan oo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaareen adiga liverpool ayaa labiyo hal waxay uga badiyeen dhigooda balin halka evakaabahana nadiga tutaham ay lix iyo eber uga badiyeen nadiga meliswork lagu magacaabo dhanka talyaanigana kulamadii laga ciyaaray farantiina ayaa hal iyo eber kagler uga badisay halka inter milano ay toddobiyo hal uga badisay nadiga atlanta beskara waxay guuldarro kala kulantay nadiga indonese oo saddex iyo hala eses napoli ayaa saddex iyo eber uga badisay nadiga kortene halka roma ay saddex iyo eber uga badisay dhigooda balermo dhanka laliigaha sbeina kooxda atletico bilbow ayaa labiyo eber real sociedad uga badisay halka nadiga debartivo lakaranya ay labiyo hal uga badisay nadiga barcelona saltafigo waxay guuldarro hal iyo ebra kala kulantay nadiga falerreal halka real madridna qaybihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ciyaaryahan sergi ramos uu guul labiyo hal ku hogaamiyey kadib kulan ay la ciyaarayeen nadiga real batis dhanka efakaabaha ingiriiskana nadiga ah chelsea iyo manchester united ayaa garoonka stanford bridge ku wada ciyaari doona zeeraadana lazio iyo turino nadiga real madrid ayaa doonaya in ay sii xoojiyaan doonitaankooda ciyaaryahan david dakhiya oo kooxda manchester united ka tirsan balse wargeyska manchester evening news waxa uu sheegayaa in ciyaaryahankan uu haatan doonayo inuu ka tago kooxda tababare murino uu hogaaminayo ciyaaryahanka kooxda monoko ee ramaada valco ayaa waxa uu shaki ka muujiyey tababaraha monoko inuu ka hortegi doono kulanka manchester city kadib dhaawac soo gaaray naadiga real madridna waxay doonayaan ciyaaryahan james rodrigues iyo lacag inay ku badashaan ciyaaryahanka lagu magacaabo eden hazard oo kooxda chelsea ka tirsan balse keli ayuu ku yahay kooxdaasi ciyaaryahan andres iyo sanaadib ayuu u dhigay heshiis uu kooxda barcelona u saxiixi lahaa waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahankan oo isaga ah iyo tobabara lewis enrique aysan isku wanaagsanan inkastoo tababaraha kooxda barcelona lewis enrique uu kooxdaasi ka tegi doono naadiga yuventus ee talyaanigana waxay doonayaan ciyaaryahan francesco isco oo kooxda real madrid u ciyaaraha iyo isla ciyaaryahanka kooxda real madrid ee marka crofich lagu magacaabo naadiga yuventus ayaa doonaya inay iswanaajiyaan arsenal ayaa quus ka sii taagan midka bixi lahaa ciyaaryahan ozil iyo tobabare arsen winger waxaa la aaminsan yahay in madaxda ugu sarraysa ee kooxdaasi ay go'aansan doonaan midka mustaqbalkiisa uu ku fudud yahay garoonka emaratis
xubinta ciyaarahu inoo soo jeedinaya weriya cabdiraxmaan yamani ayuu dambaysay barnaamijkeena subaxnimo ee saaka ee dunida anigo cabdi camar geedi aan la socodsiinayay barnaamijku saaka wuxuu idinka imanaya dhegaystayaal suudi a dal jiray magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegayaa nabadgelyo